لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii soddon iyo toddobaad kitaabka muqadimaة الxadramiية qaala الشheekh cabdاللaahi بن cabdالرaحmaan baa fadle alxadrami kitaab الxaji والcumrة haadaa kana kitaabu اlxaji xajka kitaabkii lagu sheegay weeye iyo walcumrati cumrada maadaama laga soo hadlay salaadii iyo soonkii iyo zakadii xajkii baa hadda la maraya humaa xaj iyo cumro fardaani waa laba faral xajkuna waa diinta iyadoo aan qofku baran buu iska garanayaa barasho la-aan baa la yaqaanaa inuu faral yahay qofkii inkiroo yidhaahdo xaj ma jiro ama layguma le iyadoo lagu leeyahay oo xajka inkiraa waa ku gaaloobaya qofkii maaragtay markaas islaamnimada soo galay ama baadiye culimada kafa kusoo barbaaray kaasoo kale mooyaane cumraduna iyana waa faral sida adharka ah ee xooga badan waxa weeyaan fi ladhari sida minhaajka oo kale oo loogu caddeeyey wa shardu wujuubihimaa xajka iyo cumrada wujuubkooda shuruudooda shardi bimacnaa shuruud looga jeedo wey alislaamu islaamnimo wey waalxuriyatu xornimo wey watakliifu waxaa wey qofku mukalaf inuu yahay baaliq caaqil baa takliif la yidhaahda walistidaacatu karid wey qofka xajkii karayo cumradii karayo waayahay kuwaasaa ka mid a ayib markay sidaa tahay marka gaal dee xaj waajibku ma aha ciqaab unbaa la saarayaa ciqaab ahaan kariddan maaragta hadda uu awoodi karo xaj isagoo gaal ah waxba tari mayso mar hadduusan islaamin laakiin waa ciqaab dheeraadu yeelanaya murtadka qofka a ridoobay ilaah baan ka magangalnay isaga waa lagula hadlayaa waa lagula khidaabayaa xajka hadduu intuu xajka awoodo hadhuu soo islaamo xajka waa lagugu leeyahay halleeyahy hadduu hadhuu faqiiroobo oo xajkiina uu gadaal mariyey ilaa uu ka dhintay isagoo aan xajkii la imaan xoolahu ka dhintay waa in xajkii laga saaro ilaa uu soo islaamay laakiin isagoo murtada hadduu murtadnimo ku dhintay dee laga xajin maayo waayahay walahaa istidaacada u dambaysa shuruudun shuruud bay leedahay al awalu shardiga hore wujuudu zaadi zaad helidiis weeye zaad iyo sahay qofku waa inuu haysto iyo wa awciyatihi weelashii zaadka sahaydan weelku ku shuban lahaa waa inuu heli karo iyo wa mu-anati dahaabihi wa iyaabihi tegiddiisa iyo soo noqodkiisa kharashkeediina waa inuu haysto sii socod iyo soo socod muddada u yaroo xajka lagu maqnaado kharashka ku baxaya waa inuu haysto laguna darayo muddada maka lagu nagaado xaajigu uu maka joogo waayahay taas waa inuu haysto ahaani shardi labaadna wujuudu raaxilati raaxila waa inuu haysto daabad liman qofkii beynahu isaga iyo bayna maka maka dhexdeeda marxalataani laba marxalo ay u dhaxayso waayahay oo waa maxay daabad buu haysaa isagaaba soo gatay ama waa kiraysay waayo hadduu helaya bes wey laba marxalo hadday maka u jidho ma habeeniya maalin inta loo socdo ama laba maalmood loo socdo ama laba habeen loo socdo wey ayb geela raran oo culays la saaray baa u socda intaas maaha gaarigaa u socda iyo iyo qof ordayaa u socda iyo oo qofka weliba laga jarayo intii xilliga la degayo iyo xilliga la rarayo iyo xilliga la tukanayo oo wax la cunayo iyo muddadaas waa laga jaraya afar gelin wey oo intaa laga jarjarayo waa afar iyo labaatan saac oo wax laga jarayo wey qaar hal saac ka jara hal saacee bar ka jara qadar baa laga jaraya liman beynahu beyna maka marxalataani waa inuu daabad haysto ilaa meeshii waa fog tahay aw amase shiqi maxmilin maxmil dhinaciis ama jeexiis guro jeexeed waa inuu helayo guro dhinaceed liman laa yaqdiru qofkaan karayn cala raaxilati raaxilada iyo daabada qof waxaa jira gurada in la fariisiiyo mooyaane aan toos faraskii iyo dameerkii iyo neefkii geela ahaye u raaci karin kaasi waa inuu helo meel gura ah gurada dee dhinaceed jeexeed qeyb baa ku filan isaga taa waa inuu helayo ilaa haddii aan dhinaca kale la helin haddii neefka dhinaca laga raro waa dheelinayaa hal dhinac haddii laga saaro cidi ka raacdo ama haanta laga saaro xagguu u dheelinaya dhinaca kale wixii ceshan lahaa waa in la helo marka waa inuu helo shiqi maxmil hawdajkaa iyo guradaas dhinaceeda kale waaye adugu hadda waxaa soo baxay diyaarado iyo gaariyaal iyo maalan de maraakiib iyo waxaasaa hadda la raacaa oo soo baxay marka waa inuu helayo raaci karayo haddii la yidhahdo qofkaan maba qaban karo gaariga ama gaadiidka ama diyaaradda awoodba ma hayo walilmar'ati haweenaydiina horey baa ku cadfaysa waa in liman laa yaqdiru calaa raaxilati qofkaan karayn walilmar'ati haweenaydiina waxaa loo waxaa laga maarmaana maca wujuudi shariik marka shiqi maxmalin baa loo shardiyaa liman laa yaqdiru cala raaxila iyo walilmarati haweeneydi liman laa yaqdiru cala raaxilati qofkaan karayn iyo walilmarati haweeneydi maca wujuudi shariikin aan la helayo mid shariiga joogidiis maceed haweeneydan gurada markay fusho mid shariigoo isna gurada dhinaca kale ka celiya oo laa'iq ah inay israacaan oo dee dad isleh ah maxram iyo dad noocaas oo kale waa in la helo haweeneydi mar haddii qofku haweeney tahay waa in qof shariigaas la helo waaye walaa tushtaradu lama shardiyo alraaxilatu gaadiid iyo daabad in la helo liman qofka beynahu isaga iyo wa beyna makata maka dhexdeeda aqalu wax ka yar ay tahay min marxalatayni laba marxalo laba marxalo hadday ka yar dhahay inta maka jidho daabad looma baahno wa huwa qofkaanina qawiyun uu yahay mid qawi oo xoog leh oo karaya calal mashi socodku socodna wuu karaa meeshuna ma foga wa yushradu waxaa la shardiyaa kownu daalika kullihi kaa dhammaanta ahaanshihiisa faadilan dheeraad uu ka yahay can deynihi qofka deyntiisa waa inuu faadil ka yahay walow deyn muajala ha noqoto qofkaan soo xajka uma socdo xoolahan uu helay xaj waa inay dheeraad ka yihiin deyn waa inay dheeraad ka yihiin xataa qofka deynta kugule hadduu dhaho raalli baan ka ahay orod iska tag adiga xajka kuguma waajibin mar haddii deyn lagugu leeyahay ama waa deyn ilaahay waa aadi karaa qofku waa aadi karaa waana soo xajin karaa haddii qofkaani saamaxay oo yiri macnaha aad xajkiina waa ka waa usoo asaxayaa laakiin waajibkuma aha khasab kuma aha weeyaan marka waa inay deynkaani faadil ka yahay ee kharashkaani can deynihi iyo wa ma-uunati man dad kharashka iyo biilkood calayhi qofka xajka aadaya mu-anatuhum kharashkoodu yahay dadka biilkooda laga rabana waa inuu wuxuu ku tegaya dheeraadka ta dahaaban sii socodiyo wa iyaaban soo noqodba iyo intuu mk maka ku negiya wa can maskanin gurina waa inuu xoolaha xajka uu ka aadaya dheeraad ka yihiin guri maskan meel la dega weeye oo khaadimin mid shaqaalaha yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay waa dadka shaqaalaha u baahan guri iyo shaqaalana dhaqaalahan waa inay dheeraad ka yihiin hadduu weli guri haysan ama shaqaalaba haysan una baahan yahay weli xajkii kuma waajibin howlahaana usan weli usan helinba laakiin waxaa la yidhi gurigu hadduu leeyahay ninku qofku iyo shaqaale laakiin waa kuwo qaali ah oo isaga laaqu ma ah warga maxaa sheega intaa la guraya saasa u dhisata adoo tabartaadu saa tahay ama shaqaalaha noocaas muxuu kugu shaqaynayaa waa bahalo qaaliya waa in waxaa la dhahayaa bedel kuwa laa'iqa guri kuu laa'iqa iyo shaqaalo kuu munaasaba qaado dhaqaalaha soo haray orod xajka ku aad waaya taasina wataa waxaa kaloo shardiga wakti lagu gaari kara xajka waa in la hayo oo qofku hadduu dhaqaaqo uu ka gaari karo ee xij- xajka uusan ciriiri ku jirin athaaliu shardiga saddexaad amnu dariiqi wadada amnigeeda wey xajka qofku markuu ku waajibayo wadada waa inay aaminto haddaan wadadu aamin ahayn sidii marar dhici jidhay kuma waajibin ama qolo dhaqaale iyo wax weydiinaysa ay joogaan meesha araabicu midka afraad wujuudu zaadi zaad helidii weeye iyo walmaai biyo xaggee laga helayaa fi lmawaadici meelaha allati alladii fi lmawaadici alladii mawaadicdaasoo alladii kaasoo yuctaadu xamluhu ka- ka- ka- ka rarashadiisa ama ka xambaarashadiisa ama ka qaadashadiisa laga caado yeeshay minhaa iyada laga qaato bihamani milihina waa inuu ku heliyo lacagtii laga bixin jiroo kale thamanu milkahay qofkan waxaa la rabaa meelaha loogu talagalay cunnada iyo in laga helo biyaha waa in laga helayo sahaydii meelaha laga qadeeyo laga casheeyo biyaha laga qaato dhaqaalaha looga helayana waa inay tahay dhaqaalihii awal la siin jiray ee aan lagu qaaliyeynay wa huwa hamanulmathalku alqadru laa'iqu wakaa waa qadarka laa'iqa u ah bihi isaga waayahay oo zaadkan iyo biyahan laa'iqa u ah fii daalika almakaani makaanka isaga iyo wazamaani waqtiga isaga xilli doogay xilli jiilaalah biyuhu isku qiimo ma cunadu isku qiimo ma marka waqtiga hadda la marayo oo xajkani ku aadan yahay ama cumradani meelahan cunnada iyo biyaha laga qaato xilligan oo kale sidii caadadu ahayd qiimihii la siin jiray waa in looga helayo waa in looga helayo waxaa kaloo la rabaa inuu helayo qofku wa calafi daabati wujuudu calafi daabati daabadda calafkeeda calaf waa la yaqaanada xoolaha calaf usoo gad calaf waa carabi daabadda calafkeedii waa in la helayo fii kulli marxala waxaa laga yaabaa inuu neef noolaa wato oo xajka ku marayo nabigu geel halbuu ku maray calayhi salatu wasalaam ku xajiyey oo nabi gaadiid u ahayd marka neefkan calafkiisii waa in la helayo waaya fii kulli marxala ba yidhi meel kasta laakiin muctamadku waxa weeye meel kasta ma ahee waxa weeyaan caadadu siday tahay meelaha loogu talagalay in laga helo wey walaa yajibu waajib kuma aha xajku iyo cumraduba calal mar'ati haweenayda dusheeda ilaa in kharaja inuu baxa mooyaane macahaa haweeneyda maceeda zawju nin waa ninkeedii aw maxramun maxramkeed aw niswatun dumar oo hiqaatun lagu kalsoon yahay qof dumara xajka iskama aadayo waa in ninkeeda la socdo amba maxram kale amba dumar badan oo saddex dumar oo kale bay la socotaa afar ku ta waay haddii kale waajibku maaha wax kasta hadday haysato waay gabadhaasi xoolo ka soo haysato hadday weydo zawjkii iyo maxramkii raaci lahaa hadhow la dhihi mayo xaj baa ku waajibo xoolahay ka dhimatay xajkii ha laga saaro laanna dadkii raaci lahaa aysan helin ayib qof maxram hadday hesho xataa qof indhala hadduu yahay wiil iska dhalinyaro yara hadduu yahay oo maaragta kaxaysan ka dhah ku filan ama dumar qaangaar ah oo dumar daacada la rabaa dumar wanaagsan saddex iyada ka soo haray ugu yaraan waa inay la socoto afar bay ku tahay markaas ku waajibaya haddii laakiin bixidda inay keligeed tagto xajka keligeed hadda way aadi kartaa kow ama hal dumar way raaci kadhaa ama keligeed baa bixi kadha hadday nafteeda aamin u tahay laakiin hade wa- ha aade waajib kuma ahayn waajib kuma ahayn xajkaa waa kii faralka ah laakiin hadda xajku ceshi ah oo sunno ah iyo wixii la mid ah xataa dumar badan hadday hesho ma aadi karayso maxramkii baa loo baahanayaa alkhaamisu midka shanaad an yahbuta cala araaxilati qofku waa inuu daabadda ku sugnaan karo bilaa mashaqatin shadiidatin dhibaato daran la-aanteed qof daabadda saarnaan kara waa inuu yahay xamili kara inuu safarkan galo iyadaan dhibi soo gaarin daran dhibta yar iska safarka waa lala yaqaan laakiin dhib daran in soo gaarin walaa yajibu cala alacmaa qofka indhoolka kuma waajibin dushiisa alxaju xaj ilaa ilaa wajada inuu helo mooyaane qaa'idan qof hogaamiya to qof indhala qof hogaamiye u baadan yahi kan hogaaminayana ujradiisa iyo kharashkii la siin lahaa waa inuu awoodo hadduu ka dalbado dhahoan kukaxeeye haddee intaa isii isna waa inuusan ka badin isagoo kale inta laga qaado uu qaato waman cajaza qofkii ka cajiza can ilxaji xajin binafsihi nafsad ahaantiisa ma xajin karo wuu ka quusta awooduma leh waa qof yaalla awood ma hayo isagu ma aadi karo dayib ama waa shayb ama waa da daabadda ma fuuli karo qofka noocaas wajabat calayhi waxaa ku waajibay dushiisa alistinaabatu iska naa'ib yeelid cid bau naa'ib ka dhiganaya naa'ib istinaaba qofku iska naa'ib yeelaya o adaa iga wakiila aada buu leeyahy qof adaa naa'ibiga ah in qadara hadduu awoodo waaya calayhaa dusheeda bimaalihi maalkiisa qofka naa'ibka ka noqonaya wuu awoodaa inuu dirsado aw amase biman yudiicuhu qof adeecayooba haysaayo dhahaya orad iga aad meeshii ii- ii soo mar oo ka yeelaya waan xoolana weydiinayn oo anaa kuu soo maraya waalidkiisba wuxuu yidhi anaa kaa soo xajinaya anaa saa kuu samaynaya iyo wixii la mida sidaasoo kale bay noqon kadhaa marka isagii mar hadduusan la imaan karin istinaabuu samaynayaa istinaaba cid buu iska naa'ib yeelayaa wey kaa uu iska naa'ib yeelay baa hawsha usoo qabanaya waayahay istinaabadaas buu samaynayaa in qadara calayhaa hadduu iyada awoodayo bimaalihi buu iskaga naa'ib yeelaya xooloo la baxaya ilaa maxaa yeelay istidaacadu sida qofku naftiisa ugu kari karo inuu isagu meesha aado saasoo kale marna waxay noqotaa xoola bixin iyo cid aada u dirsato oo ku adeecaysa inaa heshid camalkii baa laga soo maraya xilligii nebiga calayhi salatu wasalaam gabar baa nebiga ku tiri nebi allow faralkii ilaahay oo xajka ahaa addoommada la dul saaray aabbahay buu faralkaasi soo haleelay waana nin weynoo shayba daabadna ma raaci karo ma ka xajiyaa haa buu yidhi weliba waa xajatulwadaac arrintaa marka ay dhacayso saasaa dhacday sidoo kale nin baa nebiga u yimid wuxuu yidhi aabbahay waa shayb xajka ma awoodo cumrana ma awoodo gaadiidna ma raaci karo aabbaha ka xaji baa layidhi kana cumrayso waayahay marka saasuu samaynayaa qofkii wey aw amase biman yudiicuhu qadara waa karaa cala alistinaabati biman buu ku karaa yudiicuhu adeecaya bimaalihi buu ku karaa aw biman buu ku karaa yudiicuhu adeecaya qof mutabaricow hela anaa kaa soo xajinaya waa qof lagu kalsoonyahy waayo qofkan xaj laguma le isaga waa qof horey u soo xajiyey haddii isaga xaji lagu leeyahay dee qofka ma xajin karo qofka qofka xajinaya waa inuu kiisi soo maray waayahay taa un bay ugu ugu hirgelaysaa ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane ilaa idaa kaana markuu ahaado mooyaane beynahu qofka iyo beyna maka duuna masaafati اlqasri masaafatu اlqasri wax ka yar hadday u dhaxayso mooyaane fayalzamhu lxaju markaa qofka xaj baa ku waajibaya binafsi meeshii waa kuu dhowdahay isdhib baa laleeyahay xajkii aad ha isdhibo dee xajkiina ha aado markaas ayib saasuu kula imaanaya hadduu taa awoodi waayana dee cid waa dirsanaya markaas saa weeya waayahay qofkii waxa weeye qofkii waalidkiisa ahaa ama qofkii ka farcamay baa wuxuu yidhi anaa qof kuu kireynaya kaa xajiye waaye ama qofkii laysoo yidhi anaa kharash kaa bixinaye waa inuu u ogolaado oo laasim u idno tan dambana waa inuu qofkii soo kiraysto faslun fi lmawaaqiiti buu fasal u yahay miiqaadyadii wey meelaha laga xirto xajka miiqaadku marna waa zaman waktiga la xirto marna waa makaan meesha laga xirto yuxrimu waa xirtaa qofku bilcumrati cumrada kula waktin goortuu doono cumradu sanadka o dhan bay joogtaa ilaa qofu markaa xajka ku jiro weli xajka camaashiisa aan dhammayn mooyaane iyadu waa iska joogtaa bilo gaara ma ah wabilxaji xajkana waa xirtaa fii ashhurihi bilaha xajka wahiya bilaha xajku shawaalun bisha shawaal la yihaahdo weeye iyo wadulqacda bisha dulqacda la yihaahdo laba bilood waa lixdan beri iyo wa cashrun toban oo min dilxijati bisha dilxija la yihaahdo toddobaatan beri xajku intaasuu jooga alxaju ashhuru macluumaat ilaahay baa yihi subxana wa tacaala faman farada faman farada fiihina alxaj kitaabkii waxaa isdhex galay falow axrama bihi waaye hadduu xarmado xajkii fii kayri waqti waqtigiisi gooraan ahayn bihi bilxaji fii kayri waqti gooraan ahayn in caqada wuxuu u guntamayaa cumratan haddoo kaleo xaj xirta dee haddama xaj baa jooga maya cumrun isku isku noqonaya cumro ka dhig baa laleeyahay waman qofka kaana ahaaday bimakata maka qofka jooga oo reer makaada hadduu ama awalbo degana ama hadduu yimid oo iyaantaanuu jooga fa yuxrimu waa xiranahayaa bilxaji xajkiibuu xiranayaa minhaa makowna ka xiranahayaa magaalada makow ka xiranaya lafteeda waxaa laga soo reebay masalo ajiir qofa la kiraysay oo reer maki ah waxaana la yidhi waxaa ka xajidaa qofka ajiirkaayoo makiga waxaa la yidhi waxaa ka xajidaa qof aafaaqi oo dhinac kale jira aafaaqi oo dhinac kale jira macnaha wadankan soomaaliya kale qof joogaa waxaa la yidhi waxaa ka xajidaa qof reer makaada la yidhi ka xaji ama waddan kaleba qof jooga qofkii maka jooga makau ka xihan lahaa ma ogta qofka waxaa la adugu qofka ah ka xajinaysid miiqaadkiisu meeshuu ahaan jiray baad aadaysaa u bax halkaas waana masale aan dhib yaray waaye waxaa la rabaa inuu u baxo miiqaat almaxjuuji canhu qofka laga xajinayo miiqaadkiis ama meel la siman dadkii laakiin hadda waa ma aadaan meeshaa la leeyahay u baxe makadooday ka xirtaan marka makaa laga xiranayaa masaladan baa laga soo reebaa xataa hadduu ku tabarucayo aan la kiraysan oo dhaho anaa tabarucaad hebel xajka uga maraya dee miiqaadkiisa ka soo xidhaa la leeyahy iyo lamlam tag ama meela la mida waayahay marka masaladaas dadka hadda masalo u sahlan ma wada aha haddousan u bixin dhiig baa lagu yeelanaya kharashkii loo sheegayna qaar baa laga jaraya la yidhi lagu kiraysay oo cibradu wuxuu yidhi waa miiqaati beledihi qofka laga xajinayo miiqaadkiisa kamaa mashaa calayhi jamaaca jamaaco culimaha say ku socdeen oo ku tageen minhum اlbagawiyu imaamu bagawi muxyi sunna baa la yihahdaa baa qaba wاlghazaali xujat اlislaam baa isna la dhahaa baa isna qaba wاlfawraani wاlmuxib الطabari wagayruhum kow ayb qiil baa wuxuu leeyahay cibradu waa bimiiqaati beledil ajiiri kan la kiraysay meeshuu joogo baa la fiirinaya sida hadda la sameeyo badanaaba magaalada makaad ha uga xirto wasaxaxahu ljamaalu dabariyu baa saa saxiix yeelay wamashaa calayhi jamcun mutaqadimuuna waxaana sidaa ku tegay jamaaco hore oo mutaqadimiin ah ayaa saa ku tegay waa masalo marka aada u muhiima taasaan usoo qaadna kitaabkan xaashiyada inaan saa uga akrino wa bilcumrati cumradana wuxuu ka xidhanaya qofkii maka degan min adna alxilli ardulxilliga meesha ugu dhow tanciim mee la yihahdo masjid caaisha ka dhisan yahay baa ugu dhow halkaa laga baxayaa isla makay hadda gaadhay dhismaheeda bes dhulka xaramkaabaa laga baxayaa tanciim meeshii nabi caaisha yiri ka soo xiro baa laga soo xiranaya waayahay ama dhinacuu doono meelo kasii fadli badan baa jire waaye jicraanaa ugu fiican tanciim baa ku xigta xudaybiyaa ku xigta jicraanaduna maka iyo daa'if bay udhaxaysa tanciimna hadda masaajidka caankaa masjid caaisha loo baxshaa ku yaala isagaa ugu dhow xudaybiyana dariiqa jidda marka loo socdo bay ku taallaa wakayrulmakiyi qofka makiga kayrkiisao aan makiga ahayn yuxrimu waa xidhanayaa bilxaji iyo walcumrati wuxuu ka xidhanayaa min almiiqaati dunweynaha kale dadka ka yimid xaj iyo cumrada miiqaadkooday ka soo xidhanayaan waayahay wa huwa miiqaadku litihaamat alyaman yaman tihaamadeeda iyo lamlam innagaa ku jirna ethoobiya soomaaliya iyo ma garanaysaa jabuuti waxaasoo dhan eliteria yaman waayo lamlam walinajdihi najd اlyaman iyo najd اlxijaaz labadaba qarnun baa laga xidhanaya waliahli اlciraaqna waxa u ahday daatu cirqin meesha la yihahdo waliahli shaam iyo misra iyo wlmaqrib waa maroke aljuxfa baa laga xidhanaya waliahli اlmadiinana waa kan ugu fokane dulxulayfa dulxulayfa laga xidhanaya haddana abyaaro cali baa loo yaqaanaa waay caamadu waxay dhahaan jinku kula dagaalamayo laakiin asal male warkaas ee meesha ceelka uu ka qoday weeye meelaan miiqaad lahayn qofkii mara miiqaadyada kale markuu la siman yahay buu xidhanaya ayb fain jaawiza almiiqaat miiqaadka hadduu dhaafo miiqaadkiibuu dhaafo muriidan xaalu yahay mid doonaya linusuki camal xaj ama cumru isagoo aan xidhan baaba diyaaradii la degtay uma axrama deedna waa xirta facalayhi damun dhiig baa lagu leeyahy in lam yacud hadduusan u noqon ila almiiqaati miiqaadkiisii ama mid la mida hadduusan u noqon neef aryaa laga rabaa hadduusan noqon ilalmiiqaati u noqon weliba goorma qabla talabusi intuusan gudagelin ka hor binusukin camalka dawaaf iyo camal intuusan bilaabin ka hor waa inuu noqdo hadduu bilaabo camalkii bes dhiig waa lagu leeyay waay wuxuu ku daray walixraamu xirasho min almiiqaati miiqaad laga soo xirto baa afdalu ka fadli badan min beledihi magaaladiisa inuu ka xirto halkan markaa ka dhaqaaqisay airboorkan soomaaliya iyo kii la mid ah inaa xirato waa kuu bannaanta waxaase ka fiican miiqaadka marka la maraya inaa xirato laakiin diyaaraddu waa wax deg deg badanoo ilbiriqsi bay kula degaysaa waa kan miiqaadkii xirta markii la yidhaahdo qofku waxaa laga yaaba inuusan dhabuga gaari karin marka wax yar ka hor waa inuu waa inuu sii diyaar garoobo diyaaraduna ilbiriqsi sakan bay jaraysaa intaasoo kilomitr marka ka hor baa fiican inuu sii xirto waay laakiin qofka iska caadiga aadoo ratigiisa hogaanka meel ku xihan karo gaariga istaajin karo oo dee inuu gurigiisa kasoo xirto iyo wadankiisa waxaa ka fiican miiqaadka inuu ka xirto khiyaar buu haysaa laakiin adu bahashaan ma hagaysid waayahay diyaaradahana in badan gaalaaba wadaba si loogu aaminaba miiqaadka xajka inay kuu sheegaan iyo cumrada bayloodyadu iyada lafteeda dhibteeda ay leedahay wax yar kaga dar faslun wuxuu fasl u yahay fii bayaani arkaani اlxaji wاlcumra xaj iyo cumro arkaanteeda arkaanu اlxaji waa khamsatun waa shan alixraamu xirasho wاlwuquufu bicarafata carafa wala istaaga labo wاdawaafu dawaaf saddex wاsacyu sacyi bayna asafa wاlmarwa iyo wاlxalqu waa xirasho timaha la xiraya ama waa la jaraya dad baa waajibaadka ku dara culimada laakiin hadda innaga madhabkeenna waa arkaantaa lagu daraya waayahay sidaas bay arrintu noqonaysa qofkaan tima lahayn dee sakiintii iska marmarinaya maqaska madaxa allowxiiro aan timaba lagu arag waaya waxaa fiican qofku shaaribka inuu isaguna iska jaro waaya la baabi'inaya marka wa arkaanu lcumratina arbacatun waa afar shanna waa shan baaba weeye oo waxaa lagu darayaa tartiibka shantu waa maxay afartu waa maxay wahiya alixraamu xirasho wadawaafu dawaafu wasacyi walxalqu intaa deer weeye hal mid kaash hal mid baa laga jaraya intaa deer maxaa laga saaray wuquuf bicarafa cumrada carafa lama tago cumrada carafo lama tago waayahay yaantii dhowta hadda xajka la qaybinayay dowladda soomaaliya waxay dhaheen tartan baa la gelayaa qofkii shirkadii waxaa la weydiinaya arkaanta xajka iyo shuruudda iyo nidaam baa la weydiinaya dee dad badan baa shirkad iska wato dee ganacsi bay u wataanba arkaan xaj iyo cumrana maba yaqaan shirkaddan dadkii xajka u kaxaysaan buu leeyahay so waa ka ganacsadaa wixii in badan baa isku dhex daray sunne iyo faral iyo arkaan iyo waxba kala garan waaye iyo waajibaad waxba sheegi kari waaye isku dhex yacsha faslun fii bayaani lixraami faslu yahay xirashada caddaynteeda see loo xiranayaa alixraamu xirashadu niyat lxaji xajka niyadiisa weeye aw ilcumrati niyat lcumrati cumra niyadeed weeye ow humaa labadaba xaj kaliyaa xihan ka dhah cumro kaliyaa xihan ka dhah labadooda isku mar waa xihan ka dhah wayancaqidu waana guntamayaa marku labadiiba wayancaqidu waa guntamaa mutlaqan isagoo ah markaad macnaha mutlaq waa laskaga xihan karaa xataa oo markaa deedna maxaad samaynaysaa fama yasrifu qofku wuxuu u iilayaa limaa shaaa wuxuu rabo buu u iilaya waaye tani maxay ti xaj iyo cumro midna ma dhihin marka hadhow isagaa tow raba ka dhigaya ama xaj buu ka dhigin ama cumru ka dhigaya intaada camalka bilaabin mid baa waa inaad ka dhigta waa iska idlaaq ixraam buu iska niyeysa wuxuu yidhi wayustaxabu waxaa la suneeyay atalafudu ku hadlid binniyati niyada lagu hadlo waa in la xirto lagu dhawaaqa niyada fa yaquulu wuxuu dhahayaa naweytulxaja baa niyeysta aw ilcumrata cumradaa niyeysta wa axramtu waan xirtay bihi xajka ama cumrada lilaahi tacaalaa ilaahay darti wain xaja hadduu xajiyo aw ictamara cumraysto can kayrihi kayrka hadduu ka xajiyo ama ka cumraynayo qaala wuxuu dhahaa naweytulxaja xaj baa niyeysta aw ilcumrata baa niyeysta can fulaanin hebel qofka la yihaahdo hebelkii sheeg hebel baan ka soo xajiy وأxrمtu bih لlaahi taعaalى ilaahay dartii baan uga xarmada wayustaxabu waxaa la sunayay aلtalbiyaةu talbiye in la qaado maca niyati niyo maceed niyada dabadeeda talbiye ku dhawaaq talbiyadu niyadii maaha waa wax afgarad ahoo shicaar ahoo xujaajta iyo muctamiriintu qaadaan waa lagu sheegayaa sida ay tahay wligaaru in la badsado minhaa talbiyada baa fiican intuu qofku weli muxrim yahay weli meel kore markuu fuulo hoobad markuu ka deganayo ya jamaaco markay isku yimaadaan markay kala tagaan saas inuu badiyo warafcu sawti baa fiican sawtka inuu kor ugu qaado bihaa talbiyada lirajuli ninka laakiin waay qofka dumarkaa may iyadu iyadaa ismaqashaynaysa bes ayib ilaa fii awali marati ninka mooyaane marka u horeyso oo talbiyada qaadayo fa yusiru waa siraysanayaa bihaa talbiyada nadban sunanimo marka koowaad labayk allahuma labayk ayr ha u akriyo wixii ka dambeeyana kor ha u akriyo wayundabu waxaa la suneeyey an yadkura inuu xuso maa axrama bihi waxuu xirtay camalkuu xirtay ha sheego talbiyada awalkeeda labayk allaahumma bixajin xaj buu xirtay ama cumro labayk allaahumma bicumratin labayka labayk inuu yidhaahdo haye wasiiqatuhaa talbiyada waa tan siiqadeedu labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak taasaa la iska daba qaadaa oo qofkaas gaar u qaata ilaahay oo ku ajiibay oo ku yeelay oo ku yeelay yaa oo daacadaadaan ku nagaaday allahuma ala labayka ku ajiibe labayka ku ajiibe laa shariika lak ilaah wax ilahnimo kula wadaagsada ma jiraan waay maxaa yeelay iyagu gaalada waagi hore xajin jireen intaa markay akhriyaan bay dhihi jireen wax ilaahnimo kula wadaaga ma jiraan ilaa shariikan hal mid mooyaane ilaa shariikan huwa laka taasna adaa leh tamlikuhu wamaa malak adaa milkisan isaguse kuma leh isagaasi wax kula wadaaga taasi ku dari jireen marka tii baa laga tuura meesha ina alxamda mahad wanicmata nicmu laka adaa leh walmulka mulkina adaa leh laa shariika lak wayukariruhaa waa celceliyaa alaaan saddex jeer talbiyadaa ku socosho uma yusalli cala nabiy nebiga ku saliya sala allahu calay wasalam uma yasalu llaha tacaala ilaahay buu wuxuu weydiisaa alridaa waljanna rida iyo janno iyo walisacaadat ka magangal min annaari ilahu naar naga magangela dheh uma dacaa waa ducaysaa bimaa axaba waxlaal wuxuu jecelyahay saddex jeeroo talbiyada qaaday nebigoo ku saliyey ilaahay janno weydiisanaya naarna ka magangelaya deedna wixii kaloo ku ducaysanaya ha ku ducayso waidaa ra'aa markuu arko almuxrimu qofka muxrimkaah ow kayruhu kaanba muxrimba ahayn shay-an shay shaygaasu yucjibhu cajabgeliya ow yakrahu ou dhibsado dee adduun baa maraysaa waxaa la yaabta kuu muuqanaya ama waxaa dhibsata arkaysaa waxaa la yaabta arkaysaa cajaa'ib ah ama waxaa arkaysaa waxyaalo dhismayaal iyo dabakhiyo iyo gaadiid iyo tareenno iyo diyaarado iyo bulsho kala duwan waxyaalo adugu qofku la yaabo arkaya haye ama wuxuu dhibsaday buu arkay muxuu dhahayaa qaalo wuxuu dhahaa labayka ilaahayow adaan ku ajiib ina alcaysha nolol cayshu laakhirati nololi waa midda aakhiro waxaa noo muuqmuuqdaa waxba maahay xagga waa inuu qalbigiisa u jeediya hadduu dee labayka markuu dhahaya markuu xajka joogo dii kalena wuxuu dhahaya ina alcaysha cayshu laakhira waay nolol waa midda xaggan jidha waxaani cid kasta waa laga wadin meesha ka muuqmuuqda baa laga tegayaa si kastoo waa cajab badan yihin allaahuma ina alcaysha markuu nebigu calayh salaatu salaam maalintii arrinta aada u farxay xajka la taagan yahay carafa jumco tahay maalin carafaa tahay boqolaa kumanaan muslimiin saxaabadii ay soo xajiyeen gaaladii dalkan dadka ka saadhay laga xoog bato ee muslimiintii soo galeen allaahuma ina alcaysha cayshu laakhira waka والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب